kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha dalka baraaziil waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey koobkii kubadda cagta adduunka oo ciyaartiisii kama dambaysta ahayd isaga horyimaadeen waddamada jarmalka iyo argentina ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaa sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay eberi eber walow ay labada dalba heleen fursado goolo lagu dhalin karay ciyaaryahan messi ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta sigay goolka jarmalka halka ciyaaryahan shuurle uu jarmalka ka khasaariyey fursad gool lagu dhalin karay labadan dal ayaa waxay u muuqdeen inay ciyaarayeen kubadday ka muuqatay taxadar badan oo cid waliba waxay iska ilaalinaysay in si sahlan gool looga dhaliyo kubadda ay soo bandhigeen labada dal ayaan ahayn mid macaan oo lagu raaxaysan karay walow uu dalka jarmalku ku badnaa haysashada kubadda haddana argentina waxaad moodaysay inay difaac ku soo tala gashay soddonkii daqiiqo ee dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta ayaa dalka jarmalka waxa u suuro gashay inay gool dhaliyaan waxaana kubad uu baallaha bidix ka soo baasay ciyaaryahan shuurle xabadka si quman ugu degsaday mario gotsa oo dib ka soo galay ciyaarta waxa uuna si qurux badan u dabamariyey goolhaye romero oo dhudh cidla ah habhabtay argentina oo aad moodda inuu ku dhacay gamuunkii geerida ayaan ku guulaysan inay goolkaasi ka soo kabsato waxaana ciyaartu ay ku soo idlaatay hal iyo eber oo guushu ay ku raacday dalka jarmalka oo sidan oo kale afar iyo labaatan sano ka hor argentina hal iyo eber koobka uga qaaday xulka qaranka ee jarmalka ayaa markiisii afaraad ku guulaystay koobka adduunka halka argentina oo koobkan laba marqaadayna laga badiyey markeedii saddexaad ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka madaxweynaha dalka baraaziil dilma rosef ayaa koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka labada kun afar iyo tobanka oo dalkeeda marti loogu ahaa waxay guddoonsiisay kabtanka jarmalka philip lam iyo xulka qarankiisa oo loo sacabtumay guushan jarmalka ayaa taageerayaashooda farxad gelisay halka kuwa argentinana ay garoonka murugo kala baxeen berliin ayaa bulo layrla iftay halka bonos aires aan salaanta layska qaadin magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa taageerayaal badan oo labada dhinacahi waxay ku daawanayeen ciyaartan waxaana intay ciyaartu socotay hareer socday kaftan iyo goodis ay qolobatan kale lahayd annagaa badinayna ciyaarta kadib ayaa taageerayaasha qaarkood dareenkooda uga warrameen idaacadda v o a magacaygu waa maxamed cabdiqaadir xaaji ka yimid dalka jarmalka haddana waxaan joogaa minneabolis oo aan soo booqday aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta ciyaarta aan minneabolis ku fiirsaday islamarkaana jarmalka ay badiyeen inkastoo ciyaarta ayd ciyaar aad u adag haddana runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka jarmalka ma ahayn koox la dhigi karo sanadkan keliya ay aada u kaacsanaayeen oo macnaha waa koox aad loo soo diyaariyey saddexda walkaab u dambeysay waxay imaadeen laba mar sama final iyo hal mar final ah marka waxaan dhigi karaa in ay u qalmeen waxaa u ciyaara ciyaartooy khabiiriin ah sida baston spanishtaga iyo philip lam iyo close marka aad ayaan ugu faraxsanahay in wolcabka ay qaadeen closena uu jiibiyey recordkii gooldhalinta ronaldo runtii germany waa ka xuma in maanta aanan xaafadii aanan joogin dabaaldegi aanan ka qayb qaadan laakiin saaxiibo badan way soo waceen waa isla xiriirnaa waa hadda waa xaaladda waa la socda in ay ridayaan buleerka ridayaan iyo homanka ay yeerinayaan wax walba caadi ma aha magacayga waxaa la dhaha cabdul ibraahin waxaan ahay number one true fan of germany waxaan leeyahay germany all away germany germany germany germany cabdullahi faarax wobi cabey ciyaartan ciyaar qiimo badan ayay ahayd waana saadaalinayna in germany ay qaadayso tim brazil iyo hadduu ilahay kuba tiimkii ka horreyna waa ku sheegay germany is the best we champions ha magacay waa cabdulqaadir aadan ibraahin waxaana aad iyo aad u taageersanay maadaama ay maaragtay isbitaalka ugu weyn meesha uu ku yaallo kaba weynaa la jiray germany ahaay guulaan leeya viva magacayga waa cabdisaaq axmed diyeeshe ciyaarta dhex marta germany argentina waxay ciyaar aad u adag runtii waxaan dhihi karaa germany awooddii laga filayey waa soo bandhigay laakiin argentina waxay la soo baxday awood la mid ah lama saadaalinayn ciyaarta inay gaarayso boqol iyo labaatan daqiiqo dadaal iyo khidad ay sameeyeen argentina ay ku gaartay waana u suurageli weysay germany inay ciyaarta soo gabagabeeyaan ninety minute ciyaartaas oo gabagabadii ku soo gabagowday hal iyo eber oo ay guusha ku raacday germany anugu magacaygu saddexan waa magaca naanastaan ku dheelay axmed janaala la yidhahdaa soomaaliya waxaan ka ahaa jiray national teamkan ka mid ahaa oo kismaayo ka soo galay labadan tiim markaan isu fiiriyo anugu horta qalbiga waxaan ka ahay argentinaan ka ahaa laakiin labada kooxba laba kooxoo isu dhegma way ahaayeen nasiibkaa badiyey jarman nasiibku badisay Ah, magacayga waxaa la cabdulaahi maxamed khaliif waxaa ka mid ahay taageerayaasha sida weyn u taageeraya kooxda argentiin Een, horta waxa waaye ciyaarta si fiican aan u dheelnay Een, maadaama laga badiyeen waxaan leenahay koley een, hambaliyo macnaha kooxda jarmalka inkastoo weli aan weli ka xunnahay in laga badiyo wallaahi messi caawa uu dheelayay si fiican uu dheelayay laakiin jaanisaa diiday sababtoo ah pressure xoog laa saarnaa Een, waxaa lagu raacanayay saddex qof Een, jaanisku helaa ciyaarta kubadda gacagtiisa kusoo aadaysana way yareed inkastoo labada kooxood marka hore ciyaarta ku bilaabatay xoogaa inay cabsi jirtay labada dhinac oo difaaca labada kooxood ay dheelaayeen marka runtii waxaa leenahay messi wuu dheelay laakiin janiskaa diiday iyo breshar xoog lala saaray waana laga bediyey marka wax waa tacsiyaa noo tahay anigoo samatir siciid saalax oo ah taageerayaasha argentiin dee nasiib xumaa nagu dhacday bruniga caddii madow waaye oo naga guulaystay insha allah next year germany ma u qalmin inay koobka qaado laakiin way noqotay nasiibkoodaa siiyey koobka adduunka oo ay ka soo qayb galeen soddon iyo laba dal ayaa abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa waxaa la siiyey leonel messi oo dad fara badan ay rumaysan yihiin in la'aantii aan argentina halkan soo gaarteen halka kuwo kale ay qabaan in fifa ay messi la jeceshahay abaalmarinada hase ahaatee waxaan muran ka taagnayn abaalmarinta kabaha dahabka oo la siiyo ciyaartooyga ku guulaysta gooldhalinta waxaana shan kulan oo uu dheelay ciyaaryahan hames rodriguez oo u ciyaarayay xulka qaranka ee colombiya uu dhaliyey lix gool sidaana waxa uu u hantay kobaha dahabka ee sannadkan labada kun afar iyo tobanka ee ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka goolhayii ugu wanaagsanaa waxaa ku guulaystay manuel nuwer oo ah goolhayaha xulka qaranka ee jarmalka jarmalkuna waxay afarta sano ee soo socota haysan doonaan koobkan oo sannadka labada kun siddeed iyo tobanka la isugu soo laaban doono dalka ruushka oo koobka martigelin doona maxamuud mascade v o a minnesota